roobab xoogan oo maalmihii ugu dambeeyey ka daayay magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ayaa saameyn ku yeeshay dadka deganka mamka barakacayaasha magaalada jowhar dadka barakacayaasha ayaa xili roobaad walba wajaha saameynta ka dhalata roobabka maadaama guryaha ay degan yihiin ay yihiin guryaha aan roobka ka celin karin kana samaysan geeda iyo maryo la isku geeyey qaar ka mida barakacayaasha jowhar oo warbaahinta la hadlay ayaa codsaday in lala soo gaaro gurmad maadaama ay aada ugu baahan yihiin meel ay roobka ka galaan baahiyaha aan qabna waxawaaye waa baahi ewlo iska jirta ilaa baahiqaadi kare waa xili rooboo lagu jiro oo bacyo haysanin wixii kaloo baahi oo nahay in horta bacyaal noola sameeyo hoygii noola dada teeda kale wixii noogu soo xiga ummadda waxay noo qaban karta way noo qabtaan waxaan u baahannahay in wax noola soo gaaro hayda wax noola soo gaarta markanacaan u baahannahay daawaan u baahannahay waxaan u baahannahay bacyaal iyo gogol daryeelka oo bacyaalka iyo raashinka iyo wixii la hugsan lahaa iyo wixii markanaaca ahaa horta dhib horaa ka horee waxaa nooga daran alla buush waa mugta tahay aqal xum waa dhisan waa bacyo ma haysana siiri ma haysana waxaan mujeeda cunto ku korsana ma haysana waa kaasaah anaga la soo gaaro dadkii noona dhaamo xina dhaamimoma dhaamaan mugso tahay hadda waxaa socdo xiligi gu-aa lagu jiraa roobaa jiro markhaneecaan u baahannahay bacaan u baahannahay dad hadda waxaa jiro roobkii hadda oo da-ay oo kor u joogi oo ilmaha macal uukaba kor u joogeenoo roobkii meel weelaha la dhidhigaayo marka intaasna waxaan ka owsanayna wasaaradaha oo hirshabeelle iyo ka maamul ahaan wixii hirshabeelle ah xildhibaaninta intii mee hirshabeelle ka shaqaynayso waxaan ka rabnaa kaamka baalguri xoogo dhibaato zaa'id ayaa ka jirto waa inay naga soo gaargaaraan ilaahay baa gargaarka iskale waraxmatullaahi barakaatu aye waxaan u baahannahay baraka caannahay wax kastaan u baahannahay booshii eber ay naga yihiin rafaad iyo dhibaato bacyo adduunyo cunoo wax kastaan u baahannahay inaa naga soo gaartiin waxaa la yidhaha muumin xuseen cabdile waxaan deganahay kaamka baalguri waxaan kuu sheegaa bacan on saarana ma leh xil roobaa la taagan yahay